habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka habeen xildhibaanada baarlamaanka koow iyo tobanaad oo maantay muqdisho lagu dhaariyey mas-uuliyiinta dowladda ugu sarraysa oo ka hadlay beesha caalamka oo ka hadashay hoobiyaal ku dhacay meel u dhow teendhada afisyono maantay lagu dhaariyey xildhibaanada cusub guddiga doorashooyinka heer federaal oo lix iyo tobanka kursi ee garbahaarey u wareejiyey ceel waaqa axmed madoobe oo war ka soo saaray go-aankii doorashada kuraasta gobolka gado loogu wareejiyey ceel waaqa qaramada madoobe iyo mar kale ka digtay abaaro hor leh oo ku dhufan doona qaybo ka mid ah soomaaliya hay-adaha duulista rayidka soomaaliya iyo itoobiya oo soo gebagabeeyey shir waa shirka badqabka diyaaradaha oo maalmahan uga socday magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo jimco ah khamiisi ay sii baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha abriil sanada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka kow iyo tobanaad ayaa waxaa maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho iyadoo xildhibaanada intooda badan la dhaariyey waxaana sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya barqanimadii maanta ayaa teendhada afisyooni ee xayndaabka xalana waxaa lagu dhaariyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kow iyo tobanaada waxaana munaasabada dhaarinta kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya dhaarinta xildhibaanada kadib waxaa warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble kaasi oo ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaay ee soo martay amase ay soo mareen nidaamka doorashada xildhibaanadani cusub sidoo kalena waxaa u mahad celiyey cid weliba oo ka shaqaysay sidii loo soo dooran lahay xildhibaanadaani maanta la dhaariyey
mudanayaasha golaha shacabka waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortebinta u leh qaranka sida xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha la tacaalidda xaaladaha bini aadamnimada ee dalka ka jirtay welina ka jira hagaajinta xidhiirka dibadda ee dalka iyo arrimo kale oo muhiim ah runtii ma aysan ahayn howl sahlan hase yeeshee waxaan xooggeenna isugu geynay sidii dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah daneeyayaasha ay musharaxiintu ugu horreeyaan iyo daneeyaasha kaleba u gaari lahaayeen is-afgarad ku saabsan hannaanka iyo habraacyada doorashada oo uu sal u yahay heshiiskii todobiyotobanka sebtembar labada kun iyo labaatanka si looga mamiho dhaliyo arrintaas waxaan socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan kaloo shirar wadatashiha la yeeshay siyaasiyiinta kala duwan ee dalka midowda musharaxiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha caalamka kadib dadaal dheer iyo wadatashiyo aan la yeelannay cid kasta oo arrintu qusayso waxaan ilaahay subxaana wa tacaala eebbe nagu guulaysiiyey in golihii wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskii toddobaiylabaatanka mey labada kun iyo kobyolabaatanki oo lagu xadiday jadwalka iyo habraacyada doorashada xildhibaanada labada aqal heshiiskaas waxaa xigay kulamo kale oo golahu yeelanayey si xal xal loo dhan yahay looga helo hadba wixii caqabad ah ee soo kordha
dhanka kale waxaa xildhibaanada fariin u diray madaxweynaha muddaxileedkii soo dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isagoo xildhibaanada maanta la dhaariyey ee baarlamaanka kuwii tobanaad ee labada aqal ugu hambaliyey gudashada dhaarta dastuuriga ah waxaana sidoo kale uu tilmaamay in doorka doorka ay shacabku ka sugayaan xildhibaanada cusub ee ku aadan xoojinta dowladnimada iyo sidoo kale horumarinta iyo adkeynta amniga dalka madaxweynaha ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal inay dhammaystiraan dadaalka uu baarlamaankii tobanaad ku bixiyey meelmarinta hindisa sharciyeedyada iyo sidoo kale waa hindis- hindisa sharciyeedyada waxtarka u leh dhisidda dowladnimada beesha caalamka ayaa waxa ay k- war ka soo saartay hubiyaal maanta lagu garaacay meel u dhow teendhada afisioni oo ah halka lagu dhaariyey xildhibaanada cusub cabdinasir deefu ayaa ka warramaya
wakiilada beesha caalamka ayaa soo dhaweeyay dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka kow iyo tobnaad ee golaha shacabka baarlamaanka ah iyo aqalka sare ee soomaaliya kadib markii ay muddo ka badan hal sano oo dhammaanba hay-adaha soomaaliyeed ee lasoo doortay ay dhaafeen waqtigii dastuuriga ahaa war-saxaabeed kasoo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay ku han- ku hanwen yihiin in si deg deg ah loo dhammaystiro marxaladaha haray ee geedi socodka doorashada gaar ahaan arrimaha hanaanka baarlamaanka kadib madaxweynaha aynay usii gudgeli doonaan sidoo kale wakiilada ayaa tilmaamay in ay ogsoon yihiin inay jiraan kuraas baarlamaan oo aan weli la buuxin islamarkaana fahamsan yihiin xildhibaanada aan weli la la dhaarin ayna kusoo biiri karaan geedi socodka haddaba ha- oo hadba meesha uu marayo ay tahay meel gabagaba ah saaxiibaddu waxay mar kale ugu baaqayaan madaxda soomaalida inay yareeyaan xiisadaha siyaasadeed ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda muwaadiniinta soomaaliyeed ayna si deg deg ah ay nabad ah oo lagu kalsoonaan karo usoo gabagabeeyaan hanaanka doorashada ayaa lagu yiri warka beesha caalamka kasoo baxay dhinaca kale wakiilada beesha caalamka ayaa cambaareeyey weerarka hubiyaasha ah ay mas-uuliyaddooda sheegteen al-shabaab ee subaxnimadii hore ee maanta ku dhacay meel ku dhow goobta ah ee ka dhicisay xaafadda dhaarinta war-saxaafeedka waxaa si wajira ay usoo saaray howlgalka markaasi geelguurka ee midooda afrika ee soomaaliya amisom hore uu ahaa iminkana aad bis loo baxshay belgiumka canada denmark masar etoobiya midooda yurub eh, finland faransiiska jarmalka urur goboleedka higaad ireland talyaaniga jaban kenya ururka jaamacadda carabta holland norway ruushka sweden switzerland turkiga uganda istaga maaraadka carabta boqortooya midooda waa boqortooya midoobey ee british midooda waa dowladda mareykanka iyo qaramada midoobay
waa uu mahadsan yahay waryaheena cabdinasir deefo guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay lix iyo waa guddiga doora guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa doorashada lix iyo tobanka kursi ee garbaharey u wareejiyey ceel waaq waryaheena maxamed xasan iidle ayaa ka warramaya
guddiga doorashooyinka heer federaal ee fid ee soomaaliya ayaa go'aan ka gaaray deegaan doorashada labaad ee jubbaland oo qorshe u ahaa in lagu qabto magaalada garbahari gaar ahaan lix iyo toban kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka gedo guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay in guddiga uu go'aamiyey in garbahari laga bedelo doorashada lix iyo tobanka kursi islamarkaana lagu qabto degmada ceel waaq ee isla gobolka gedo qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee soomaaliya ayaa lagu yidhi iyadoo la tix raacayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatankii iyo ansixintii labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo qeexaya in maamulka jubbaland doorashadeeda lagu qabto kismaayo iyo garbaharey guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid marka uu arkay in lagama maarmaan ay tahay lix iyo tobanka kursi ee taalla garbaharey inaysan ka harin hannaanka doorashada dalka markuu arkay caqabadaha amni ee ku horgudban in ay doorasho ku qabsanto garbaharey markuu arkay inay u diideen maamulka garbaharey xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid inay ku tagaan booqasho loogu kuurgeli lahaa in lasoo hubiyo xaaladda amni ee magaalada garbaharey marka uu arkay cabashooyinka beelaha kuraastoodu ay taalo garbaharey markuu arkay soo jeedinta sumadeedu ay tahay ga ha da ha da islaash eber kow iyo toban islaash eber afar laba kun iyo labaatan kuna taariikhaysan soddonka bisha saddexaad laba kun iyo labaiyo labaatan kuna soo baxday guddiga siid ee jubbaland marka uu garwaaqsaday in ay suuragal ahayn in ay doorasho ay ka dhacdo magaalada garbaharrey waxaa lagama maarmaan u noqotay in meel kale oo dadka u dhexaysa amnigeeduna uu sugan yahay la helo guddigu waxa uu go'aamiyey ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka in doorashada garbaharri laga bedelo laguna bedelo in doorashada lagu qabto magaalada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ee lagu go'aamiyey in deegaan doorashada labaad ee jubbaland lagu qabto magaalada ceelwaaq lagana bedelo magaalada garbaharrey maxamed iidla warbaahinta dalsan muqdisho
dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe ayaa waxa uu ka hadlay go-aanka guddiga doorashooyinka ay garbaharey kaga wareejiyeen doorashada lix iyo tobanka kursi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed mudoobe ayaa soo dhaweeyey go-aankii guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu dardargelinayay doorashooyinka deegaan doorashada labaad ee jubbaland madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu mar kale ku celinayo in kuraasta taalla gobolka gado aan laga reebi doonin doorashooyinka guud ee dalka islamarkaana ay laga maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaasi taalla si dadka deegaanku ay helaan matalaad dhab ah waxaa kale oo madaxweynuhu uu sheegay in mar walba ay muhiim tahay in gobolkaasi ay kasoo baxaan xildhibaano ku yimid rabitaanka bulshada deegaanka islamarkaana aan meel kale oo gobolkaasi ahayna aan loo rari karin doorashada taasina ay qasab tahay in lagu wareejiyo waa in laga wareejiyo garbaharey maadaama aysan jirin kalsooni iyo sidoo kale xasinooli halkaasi doorasho laga qaban karo iyadoo hay-adaha amniga aysan damaanad qaadi karin ayuu yidhi nabadgelyada dadweynaha iyo sidoo kale ergooyinka halkaasi ay ku tegi lahaayeen madaxweynaha ayaa ku booriyey guddiga doorashooyinka ee kala duwan in ay sida u dhaqsiyaha badan ay kusoo gebagabeeyaan doorashooyinka xildhibaanada deegaan doorashada labaad ee jubbaland si looga faa-iideysto waqtiga uusan u imaanin dib u dhac waxaa sidoo kale axmed madoobe uu kula dardaarmay xubnaha kale ee ku howlan doorashadaasi in ay sida u dhaqsiyaha badan uga howlgalaan doorashada waa lix iyo waa doorashada lix iyo toban kursi ee taalla gobolka gado hay-adaha duulista rayidka soomaaliya iyo itoobiya ayaa soo gebagabeeyey shirka badqabka diyaaradaha oo maalmahani ka socday magaalada muqdisho farxiyo muraad ayaa ka waramaysa
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey kulamo muddo laba maalmood ah u socday mas-uuliyiinta hay-adaha duulista hawada ee soomaaliya iyo itoobiya kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii soomaaliya iyo itoobiya ay isaga kaashan lahaayeen badqabka iyo ammaanka diyaaradaha waxaana wafdigii ka socday itoobiya ee markaasi ku sugnaa magaalada muqdisho ay kormeer ku sameeyeen xarunta laga maamulo hawada soomaaliya iyagoona wafdigaasi qiray in boqolkiiba toban soomaaliya ay ku horumarsan tahay qalabka casriga ah ee markaasi lagu hago diyaaradaha ee hawada soomaaliyana laga hagaa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee dowladda federaalka axmed macalin xasan iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee dalka itoobiya waxaana ay sheegeen in markaasi labada dal ay sameyn doonaan iskaashi shirka muhiimadiisu wuxuu ahaa sidaad la socotaan waddan kasta waxaa waajib ku ah civil aviationkiisa in uu dayuuradaha iyo garoommada uu amnigooda iyo badqabkooda kor u qaado heer la mid ah heerka caalamiga ah ee adduunka ku wada heshiiyey ayadoo arrintaa laga duulayo hay-adda caalamiga ah ee regulator u ah adduunkao dhan ee ekeo ayaa adduunka waxay ku soo rogtay in wadamadii isku guruubaba intay isku koox noqdaan ay soo saaraan iskaashi xagga badqabka iyo amniga dayuuradaha ah walaalaheena etoobiya intii ay nala joogeen waxaan soo tusinay qalabka ay soomaaliya rakibatay ay ku maamusho hawada soomaaliya shaqaalaheenna iyo xarunta hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo laga bixiyo adeega duulista rayidka soomaaliyeed laga bixiyo waxay la cajiibeen qalabka soomaaliya u rakiban adduunka qalabkooda waxay rakibteen sanado labaatan soddon sano ka hora marka lacag badan ayaa ka gashay lacagtii badneed inay qalab cusub rakibaan way ku adag tahay oo lacagtii hore ay khasaarto laakiin soomaaliya oo dhowaan lasoo wareegtay hawadeeda waxaa u suurta gashay in qalabkii adduunka ugu dambeeyey hore ka rakibato oo investmentii hore oo aan staag ku ahayn oo aan maaragtay dhib mugu ah uusan jirin qalabkii ugu dambeeyey ayaan soo gadanay
The signing of mm, this agreement today is a very clear manifestation that these two sisterly countries would like to enhance its relationship to uh, the existing uh, one to the further step. Uh, we fully understand the importance of having such uh, cooperation in aviation sector and beyond. As the Director General may explain to you uh, before in his language, sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya duraan axmed faarax oo sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay sidii iskaashi ay ula sameyn lahayd waddamada dariska Eh, sida la wada ogsoon yahay sektorka ama qeybta aviationka ama duulista rayidka waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo waddan kastaaba uu leeyahay ayay ka mid tahay Eh, hadday ahaan lahayd eh, badqabka iyo iyo iyo, iyo amniga eh, dadka iyo iyo iyo diyaaradahaba marka hawshaan hadda ay maanta ay- ay halkaan la- lagu soo gabagabeyey oo muhiimadda ugu weyn ay ahayd eh, arrinta eh, maareeyuhu uu ka hadlay oo hay-adda caalamka ah u qaabilsan eh, duulista rayidka ay kusoo rogtay wadamadu inay si eh, wadanka eh, rijinadu ama qeyb kastoo inta isu dhowba inay samaystaan eh, qeyb eh, u qaabilsan arrintaas eh, amniga iyo ba- iyo badqabka eh, rakaabka iyo iyo- iyo diyaaradaha Eh, taas oo oo run ahaantii ay soomaaliya tallaabo weyn ay u qaaday oo aan isleenahay waxay tahay waa eh, waa waa waxyaabaha muhiimka ah iyo uu ku hor- wadanku ku tallaabsanayo horumarka dalku Eh, aad baan ugu hambalyeynaynaa aan ugu bogaadinaynaa eh, hay-adda iyo mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheedaba sida ay ma- howlkarnimada ah ay ugu adeegayaan ummadda iyo dalkaba runtii waxaan leenahay waa hawl eh, aad u qurux badan oo wadanku inuu inuu qurxoonaado aan- eh, ummadda soomaaliyeed haybadeeda ay soo noqoto habda shaqada ay wanaagsan ay u hayaan aad baan ugu bogaadinaynaa farxiin muraad idaacaddii tv-ga dalsan magaalada muqdisho
guud ahaan warkii habeen aad kala socoteen dhegeystayaal raadiyaha dalsan waa nagintaa ciddii warka iyagu seega waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internet ku leenahay ee radio dalsan com
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel